ficlan qoladaa dambe ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ehelka ahayn dadkii aada u dhibay ayay ka mid ahaayeen walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabbaas mooyaane muu qaabilin marka cali bin abidaalib bay u tegeen wuxuuna u tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo aayaddan ku akhriya aayaddii fii suurati yuusuf ku taal qaaluu tallaahi laqad aaharaka allaahu calayna wain kunna la khaadi'iin ilaahay baanu ku dhaarannay ilaahay baa naga kaa doorbiday wakhti aanu ahayn qaar annagu gafsan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaddii nebiyullaahi yuusuf walaaladii markii ay ceelka ku tuureen ee ilaahay ka soo saaray ee ilaahay nabadgeliyey ee boqorkii loo geeyey markii dambe kulmeen waa hadalladii ay iskugu jawaabeen laa tadriiba calaykum alyowma yakfiru allaahu lakum wahuwa arxamu araaximiin ceebi korkiinna ma aha buu isaguna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabay ilaahay baa idiin dembi dhaafaya maanta isaga ayaana ka naxariista badan ah ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik waxa weye ehelkiisaa u yimidna sidaasay u kulmeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku socodkiisii baa uu runtii sii waday ilaa xad saxaabadii meel la dejiyo bal toban kun oo ciidan oo habeennimo meel degay oo la yidhaahdo allahuma salli calaa sayidina moxamed ciidan waliba yacni reer nin waloo meel degayba yacni dab buu shitay markaasu abaa sufyaan binu xarb oo markii hore dee khaybad la noqday ayaa haddana isagoo badiil bin warqa alkhusaaci oo dadkii heshiiska isbahaysagala lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wata ayaa u tasallul buu soo sameeyey bal ciidankii buu soo dhex galay walidaalik waxaa runtii la yidhaahdaa socodkaa uu sameeyey socodkaa uu runtii sameeyey abaa sufyaan binu xarb ayaa waxa ay keentay inuu doono inbal inun uu manfad ama waddo yar u heli karo nimankii runtii quraysheed dabeete isagoo sidii u socda isagii xakiim binu xisaam iyo badiil bin warqa ayaa la socday ayaa waxaa la kulmay cabaas bin cabdilmudalib baa arkay markaasuu yidhi yaa abaa xandala markaa xandalata bin abi sufyaan binu xarb waa raggii lagu dilay dagaalkii beder buu ka mid ahaa waana dadkii ay u cadhaysnayd gabadhii loo yaqaanay hinda bintu cutba bintu rubayca oo iyadaa dhashay marka inankiisa dee berigii hore carabtu waxa ay u lahaayeen inamadiisa inanka ugu weyn baa qofka loogu kunya dari jiray abaa xandala abaa yuusuf abaa kada baa loodhan jiray yaa abaa xandala buu yidhi markaasuu yidhi abal fad fadal yani binu cabbaas buu isaguna ku soo qabtay dabeetna wuxuu yidhi war maanta cidku nabadgelinaysaa ma jirte marka wuxuu baqashii rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu fuushan yahay war soo fuul buu yidhi intaan qoorta lagaa jaray de wuxuu arkayaa toban kun oo daba ciidanka intaa leeg ee allahuma salli calaa sayidina muxamadin meesha degan ayaa u arkaya waxaa la idhaha ciidankiibuu soo maray markaasaa marka dee wuxuu arkaa subxaana allah qof walba markuu arko hashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu dee iska dhaafaa ciidankuna yacni kamay shakiye markii dambebaa cumar binu khadaab dee raggiisa qaanay ahaayeen wuxuu arkuun isagoo xagga dambe ka fooshan yani baqashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam suu yidhi caduwullaahi abaa sufyaan sidaasuu ugu soo booday cumar binu khadaab markaasuu baqashii aada u eriyey cabaas bin cabdilmualibaasuu cumar binu khadaabna ka daba carray ilaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uula galay dabeete waxaa la yidhaahdaa cumar bnu khadaab baa yidhi yaa rasuulallah waa cadowgii ilaahay waad garanaysaa aan halkiisa ku dilay iidaa buu yidhi cumar binu khadaab radi allahu canhu marka cabaasna wuxuu leeyay mahla yaa cumar dee waa odayaashii qurayshu talin jiray wa ficlan dee ehel ahaanna dee waa dad wada qaraaba anagoy ahaayeen waanu runtii magangeliyo inuu rasuulka u geeya calayhi salaatu wasalaam ayaa uu doonayay dabeete markii dambe cumar binu khadaab ku celceliyey ayaa uu cabaas binu cabdilmudalib ku yidhi yacni maad samayseen fawallaahi low kaana min rijaali bani cadiyin binu kacbin maa qulta mila haada haddii uu reer bani cadi binu kacab yahay waa qabiiladii uu ka dhashay cumar binu khataab maad sidaa samayseen buuhi cabaas binu cabdilmudalib وفعلا عباس إسلام لماذا كعصبه ولي يعني وحا كجرة روح الجاهلية أي وحكا سيجرا كسا وحا وجوابي عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله عنه ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi halka islaamku iiga joogo iyo halka ahlulbeytku iiga joogaan inaad adigu soo islaamta ayaan ka jeclaa buu yidhi in aabbahay khadaab soo islaamo sababtuna waxay ahayd rasuulkaa aad u jeclaa buu yidhi inaad soo islaamto anna halkaasaan kaa taaganay oo cadowgaa ilaahay baan doonaya inaan dilo adna waxaad ka sheekaynaysaa buu yidhi bani cadin binu nawfal macnaheedu waxa weeye adna reero waaweyn iyo waxaasaad ka sheekaynaysaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa cabbaas yidhi war kaxee ninkan iga kaxee buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xaggaaga ku hay si runtii allahuma salli calaa sayidina muxamedin aanay wax uga dhicin walidaalika waxaa la yidhaahdaa waa la kaxeeyey ninkaa loo yaqaano abasufyaan binu xarb waxaana kaxeeyey saxaabiga loo yaqaabano cabbaas bin cabdilmudalib waxau runtii ku yidhi markii dambe u keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo keligii jooga abaa sufyaan buu la hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wayxakiya abaa sufyaan alam ya'ni laka an taclama an laa ilaaha ila allah war miyaanay soo dhowaanin maanta inaad gartay in ilaahay keliya markaasaa wuxuu ugu jawaabay maa axlamak wa akramak wa awsalak laqad danantu أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا الله إله أديك رشي جبوري maxaa yani kaa dhibirsan oo kaa xidhiidhin badan oo kaa karaamayn badan haddii ilaahay cid lala wadaajiya ay wax tarayso may wax noo taraan ereygaasuu ku yidhi dabeetna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi war maanta miyaanay dhowaanin inaad aniga inaan rasuulka ilaahay qirta ayuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidiibuu u ammaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam dabeetee wuxuu yidhi yaa rasuula allah weli naftayda waxbaa ku jira macnaheedu waxa weeye weli inaan yacni inaan ku aamino weli igamay soo geerin dabeete cabaas bin cabdilmudallib baa la hadlay oo ficlan dee cumar binu khadaabna waa kii lahaa aan qoorta ka jira yaa rasuula allah wuxuu yidhi haddaad islaami weydo dil baa kuu qoran ilan wixii oo dagaal ahaa dagaalkii waxud waa ninkii soo oogay isaga dartii intaasoo heshiisa ayaa loo jabiyey ولذلك waxa weeye hadaad islaam weydo dil baa kuu qoran halkii baa ilaahay ku hanuuniyey faqaala ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi iska bax waxaad tidhaahdaa quraysh u tag man dakhala daara abaa sufyaan fa huwa aamin qofka gurigiisa xidhaa waa aamin qofka kacbada galaa waa aamin qofka guriga abaa sufyaan galaana waa aamin walidaalika waxa weeye isagana intaas ayuu siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii ayaa uu runtii ku baxay ninkii la odhan jiray abaa sufyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankiisii sideeddii runtii rabadaan ayaa uu sidaa ku soo dhaqaajiyey walidaalik cabaas bin cabdilmudallibna abaa sufyaan ayaa uu runtii amba bixiyey markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu abaa sufyaan sii baxayey buu kolba ciidan dee meel taagan kuwani maxay yihiin waa bani sulaym weeyi waa qabaa'il aanu garanayn oo maxaa noo kala dhexeeya anigiiyo magaratay maxaa na kala galay annagiiyo bani sulaym kuwani maxay yihiin waa musayana oo annaga maxaa na kala galay ilaa xad markii dambe la tusay muhaajiriintii iyo ansaartii oo ciidankii khaaska ahaa ee uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka abaa sufyaan baa ku odhanaya cabbaas inankaad adeerka u ahayd laqad asbaxa milku ibnu akhiika alyowma cadiima boqortooyadii inankii aad adeerka u ahayd aad bay u weyn tahay ayaa kuhi innaha anabuwatu wuxuu hi ma aha boqortooyadaad moodaysa waa nebinimadii ayaa ku yidhi cabaas bin cabdilmudalib rasuulku calayhi salaatu wasalaam calanka wuxuu u dhiibay saxaabiga loo yaqaano sacad bin cubaada oo ficlan waxaa la dhaha sacad bin cubaada oo ku dhega hadlaya ninka loo yaqaano abaa sufyaan binu xarb ayaa yidhi alyowma yowmu lmalxama maanta waa maalintii la kala baxayay ee dagaalku uu aadka u adkaa maanta wax badan baa la xalaashan doonaa macnaheedu waxa weeye qurayshi wax allaaliya wixii ay heshiis jabisay in leeg baa la jabin doonaa buu uga jeeday maanta ilaahay quraysh buu duleeyey walidaalika waxa weye kelmaddiiba abaa sufyaan ay aada u dhibtay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam muhaajiriintiina ay la hadleen yidhi yaa rasuula allah maaha in quraysh dee maanta islaamkii baa la gaadhsiinayaaye in la weeraro haddii aynu ka awood badnaano markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi alyowma yowma tucadamu fiihi alkacba alyowma yowma acaza allaahu fiihi qurayshan maanta waa maalin kacbada iyo ehelkeeda la weynayn doono maantana waa meel maanta maalin ilaahay sharfay quraysh maadaama islaamkii uu qabanayo oo ay islaamkii u talinayo maanta waa maalin ay sharaf helayaan buu ku bedelay hadalkii ee sacad binu mucaad walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam islaamku yacni waa diinu samaaxa xataa dagaalka marka uu ku jiro macnaheedu aargoosi qofka muslimkii uma socdo ee jihaadku macnihiisu waxa weeye in diinta ilaahay loo banneeyo inaanay waddan hor taagnaan xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah jihaadkana waxa la baneeyey marka dacwadda layshortaago ayaa la yidhi ha lagu dagaalamay in dadka diinta la gaadhsiiyo ee haddii masalan dad gaalo ah la dul yimaado berigii hore muslimiinta islaamku fidayey waxaa la yidhaahdaa war ma islaamaysaan hadday yidhaahdaan ma islaamayno waxaa la odhan jiray diintiinna iska haysta hantidiinna iska haysta dhulkiinna iska haysta islaamku dhakada ha idinka xukumo macnaheedu waxa weye dulmi baanu islaamku ogolayn sidiina ahaanaysaan wax walba laakiin islaamku dhakadu idinka xukumaya intaa marka ay diidaan islaamka markay diidaan islaamku inuu dhakada ka xukumo ay diidaan ayaa jihaadku bilaabmi jiray xataa marka dhulkaa ay qabsadaan dadka muslimiintii nin keliya lagama dubin jirin macbadkiisa ama kiniisadda ha haysto ama magaratay macbad yahuudiya ha haysto ama macbad kale ha haysto qofku meesha uu ku caabudayo diintiisa iyo diintiisa iyo sida uu ilaahay u caabudayay intaba qofka xor buu u ahaa laa ikraaha fi ddiin xataa islaamku markuu guulaysto ma odhan jirin ilow ilowba waa inay islaamtaan walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa si ka gedisan sida maanta islaamkii loogu shaqaynayo oo dee muslimiintii baaba dadkii muslimiintaa maanta dhibaatada ka jirta halkii dee jihaadkii maanta falastiin oo kale waa arkaysaan jejniya maxaa ka jira filibiin oo wadamada dee muslimiinta maanta subxaan allah kashmiir maxaa jira kii ayaa united nationsk hindooska u dhiibo sidaa loo haysta malaayiin muslimiina marka meelahaasi waa meelaha maanta ay tahay qofka muslimkii inuu qorigiisa ku seexdo si uu diintiisa iyo muqadasaadkiisa u difaaco laakiin haddaad maanta tiraahdo sida dad badani ay u fahmeen jihaad baa ka jira maanta hargeysa walciyaadu billaah dadkaa wada islaamkee degan ee subxaan allah wada tukanaya kuwaasi maaha jihaadka aanu ka hadlayne aanu ka warramayne fatxu maka ay kaga warramaysa kaasi maaha in muslimiinta lagu jihaado bal naar baa lagu geliyay oo adigaa arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ninkii warkii diray ee qaaday ee u diray ka waran quraysh waa cadowgii ugu weynaa ayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi yacni kaasi miyaanu reer bedar ahayn ilaahay baa qalbigiisa eego cumar binu khadaab kelmaddii uu yidhi aan dila yaa rasuul allah uhi war ha dilin wa ficlan kaana min kibaari asaxaaba ridwaan ullaahi calayh almuhim ereygaa waxaa tacliiqiisa ila galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kelmaddii uu yidhi sacad binu mucaad maanta quraysh waa laga aargoosanaya ayaa rasuulku calankii uu ka wareejiyey inankiisiiba u dhiibay maye maanta quraysh ilaahay baa diintii ku cisaynaya ayuu ku bedelay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilay rasuulkay dhoosha ka jabiyeen oo ay wejiga ka dakhreen oo ay ma garatay allahuma salli calaa sayidina moxamed dabintiisii jeexeen oo dhiiggiisii ay yacni dhulka wadheen wamaca daalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii aynu nidhi wuxuu awoodi kari waayo inuu ku tukiyo haddana maanta isagoo awood leh wuxuu leeyahy maanta kacbada ayaa la karaamaynayaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku sidii baa uu runtii ku baxay abaa sufyaan binu xarb oo dee qaylinayaana wuxuu yidhi erayadii buu geeyey dabeete hinda bintu cutba bintu rubayca ayaa tiri war odaygaa kharifay hala hadlinaya ma ninka kulle guriga abaa sufyaan ninka gala waar gurigaagu muxuu qaadi doonaa bay tiri markaasuu yidhi ninka gurigiisa xidhaana waa aamin ninka kacbada galaana waa aamin macnaheedu waxa gurigiisii buu horraysay marka hinda bintu cutba bintu rubayca oo ficlan oo markaasi aan dee islaamin ayaa tiri odaygaasi ha dhegaysanina quraysh iyadoo ay og yihiin ciidanka nebiga calayhi salaatu wasalaam isla markaa dee looga warramo intaa wararku ay socdaan ayaa koox ka mida cikrimaa bin abijaal iyo safwaan bin umaya iyo ninkii la odhan sahayl bin camr iyo koox reer bani bakriya ayaa iyagu is-urursadoo ninka loo yaqaano xamaas binu qays oo ka mid ahaa oo hubka u hayn jiray waxay idhaahdeen aynu la dagaalanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo gaar bay isku urursadeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga wuu ogaa in dee ciidan quraysh ka midoo maanta ka hor yimaada labiyo toban kun oo ciidan ayuu rasuulku wata oo xula oo madiine inteedii kale way iska joogtaayee dee intii gaashaanqaadka ahayda ilaa meeshu waa shan boqol oo kilomitir ay socod ku soo dhufteen ayuu wataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika ciidankiisa ee runtii midigta khaalid bin waliid buu u dhiibay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinaca runtii bidixdana wuxuu u diray saxaabiga loo yaqaano subayr bin cawaam markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abaa cubaydana wuxuu u diray ciidankii kale lugta ee iska socday ee qaarkood aanay hubaysnayn ee yacni saxaabada ridwaanullahi calaa hadduu qof dhaawacmo ama hubka kala wareegayey ee dee tirada badnaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhiibay waxaanu ku yidhi waxaynu iskugu imanaynaa meel buu u tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam katiibad waliba sideedii bay u dhaqaaqday khaalid binuid radi allaahu canhu isagu runtii waxaa la idhaahdaa wuu jiray markiiba intii ka hor timid laakiin laba saxaabi oo saxaabiga loo qaano kuris binu jaabir iyo khunays binu khaalid binu rabiica ayaa iyagu waxaa la dhaha intay qaldameen bay meel yaroo kale u leexdeen markaa labadaas saxaabi runtii way istishhaadeen ilaanu dariiqii bay ka leexdeen oo runtii ciidan bay la kulmeen ciidankii kale wax allaaliya waxay la kulmeen ma jiro quraysho qof albaabkiisii xidhay iyo allahuma salli calaa sayidina muxamedin ee qof kacbada galay iyo qof gurigii abaa sufyaan iska joogay ayaa ay noqdeen sidii lagula hadlay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii meel dhexe la iskugu yimid ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kacbadii runtii ku dhowaaday isagoo le jaaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa nebigu calayhi salaatu wasalaam kacbadii intuu galay buu isagu gacantiisa saddexdii boqol iyo lixdankii sanam ayaa uu dumiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo la jaaa alxaqu xaqii ayaa yimid wazahaqa albaatil baatilkiina waa zuulay ina albaatila kaana zahuuqa baatilku waxa uu yahay mid tegaya ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fahuwa taxta qadami haatayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa sadaanat lbeyti wasiqaayatulkhata'i shibhu lcamdi alsawdu waalcasa fafiihi diyatu muqallada mi'atu min alibili arbacuuna minha fii butuuniha awlaaduha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu heshiis cusub u sameeyo heshiiskii markaa waxa uu ku yidhi markii uu ilaahay dee u mahadnaqay oo inuu gaalo jabiyey ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa kullu ma'haratin doorbidis wal aw maalin ama hanti aw damin ama dhiig hore u dhacay yacnii wax hore loo kala qaatay ama dhiig ha noqdo ama maal ha noqde fa huwa taxta qadami haatayn maanta waynu daadinay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiis cusub baa la gelaya intaasoo qof baa la dilay intaasoo dee mushkiladood baa dhacday haddii la yidhaahdo bal islaamka wanaaggiisa iyo samaaxadiisa ka war wax allaaliyo wixii aniga iiga horreeyey buu ihi rasuulku halkaasaa lagu daadinaya yacni waxa weeye safxad cusub ayaa islaamka loo bilaabayaa buu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin walooba wixii hore xaggaa ku daadi buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mujtamac mida oo muslima oo meel u wada socda ayaa la samaynayaa buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu yidhi shaqadii guriga laga hayay waa sideedii buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa qurayshtu waxay kale lahaayeen dee dad baa ka shaqayn jiray xarabka walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taasi sideedii bay ahaanaysa shaqadii sidii loo kala hayay baa loo haynayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay qofka la dilo ee gaf lagu dilo iminka laga bilaabo wixii ka dambeeya sida ul oo kale ama bud oo kale yacni lagu dilo ilan budku waxba ma dile ninku ninbuu iska celinaya marka waxa weeye xabadoo kale hadduu ku dhufto wuu u kasay inuu kow kaga siiyo qofka ama waxa weeye dee faashkan iminka ay isticmaalaane subxaana allah kii aan geela lagu qali jirina dee kaasina waa u kas weeye laakiin waxa weeye gacan oo kale ama bud qofku marka uu qofka iskaga celinay macnaheedu waa difaac ee uguma talagelin waxa weeye gacan baa dee qofka wax dilaysa walidaalika waxa weeye ushii iyo budkii iyo wixii la midka ahaa ee qofku isticmaalay labada qof markay isku dilaan ee uu ku dhinto diyadiisu waxa weeye waa waa gaf buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana boqol geela oo afartan ay riman yihiin buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lixdanka kalena ay runtii qubana yihiin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh waa la hadlay wuxuu yidhi waar waa ilaahay waa idinka kaxeeyey kibirkii ay lahayd qabaa'ilku buu yidhi iyo aabbayaashii layskugu faani jiray annagaa reer hebelaya iyo annagaa tiro badnaynaya annagaa dadka cuni jirnay waxaasi wax soconaya maaha buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam annaasu min aadam dadku waxay ka yimaadeen aadam wa aadamun min turaab aadamna ciid buu ka yimid buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka aayaddanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhriyay yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi adqaakum ina allaha caliimun khabiir marka islaamku qabaa'ilka muu diidin dadku waa qabaa'il waa kala deegaan yacni wuu sugay islaamku laakiin maxaa la diiday in qabaa'il laysku dulmiyo ama waxa weye qabaa'il layskugu gargaaro oo waxa weye walaalkii waa reer hebel aada ugu gargaarto laakiin waa inaad xaqa u gargaarto marka uu xaq leeyahayna aada isbarbar taagto marka uu yacnii dadka dulmiyana aada qabato ayaa u yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu la hadlay quraysh yaa macshara qurayshin maa tarawna annii faacilun bikum qurayshay maxaa u malaynaysaan maanta inaan idinku samaynayo buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaaluu khayran wanaag baanu filaynaa bayna yaa rasuul allah akhun kariimun wabnu akhin kariim walaal wanaagsan baa tahay walaal wanaagsanna wuu ku dhalay ay yidhahdeen فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوتي لا تسريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء وحن هذا بيد الله مانتا canaani korkiinna ma ay ahaanin sidii nabiyulaahi yuusuf walaaladii uu ku yidhi idhabuu taga fa antum ulaqaa yani xor baatiina taga buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam quraysh oo dhan usoo wada taagan weli dee may islaamin dhakadii buu islaamku ka qabtay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi taga dhammaantiin xor baatiin buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ficlan dee waa sifadii islaamka nimankan maanta dunida haystay arkaysaan red indianiskii maraykanku dhulkan uu dhaxlay intii yarade irishka maraykanka ugu horeysay dee jaabajaabiyii dambiyo wixii laysu geeya ilan yaa lahaa waddankan maraykanka la yidhaahdo red indianis niman la odhan jiray baa lahaayo gam baa laga siiyey walidaalika waxa weye dunidan maanta aynu arkayna jabaan maxaa ku dhacay maraykanku ilaa maanta ma garatay horashima iyo nagasaaki yani nuclearkiibu jabaan ku tijaabiyey maraykanku ugu horreeyey ilaa maanta dad indhala iyo qaar subxaana allah mushawahiina ayaa ka soo baxay macnaheedu waxaan uga jeedaa dunidan maanta aynu arkayne yani la yidhaha waa dunida koowaad yani waxa weye jermany iyo dee dagaalkii koowaad iyo kii labaadee dee yurub ka dhacay maxaa subxaan allah maxaa khasaare bani aadam loo geystay yani dad la laayay ilaa maanta dee maanta inagaa arkaynaa qudus iyo waxa ka dhacay xoog dad muslimiin oo maateen odayar baa ka warramay maalintii rabadaanti bilowgiisa wuxuu hi da-daydu waa sagaashan jir waa nimanka buu yidhi imse kilomitr wuxuu idhi dhowr iyo toban kilomitr baan soo lugay yani si aan qudus ugu tukado iyadoo wixii xoog ahaa waxay nama soo geli kartaan bal odayga shan iyo sagaashan jir ee dhowr iyo toban kilomitr u soo lugaynaya inuu xarabka ku tukado waa shan iyo sagaashan jir xorriyaddii ma garatay cibaadada ayaa runtii ma garatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idhabuu fa antum udulaqaa kuwii la dagaalamay ee waxaad ogeyd ku sameeyey dee aynu ka soo warramay qaybo kalena ay runtii inoo harsan tahay xor baatiin buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaajidka ayuu runtii fadhiistay miftaaxii kacbadaa loo keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabaas binu cabdilmudallib iyo reer bani haashim iyagu waxay shaqadoodu tahay dadka xajka yimaada ee carbeed inay raashinka siiyaan oy ka iibiyaan waxna iyagu u kariyaan walidaalika waxa weeye maxamed bin cabdilaahi bin cabdilmutalib binu haashim haashim waxaa loogu bixiyey likasrati hashmihi bisariidi liahli lxujaaji yacni waxa weye kimistii uu u burburin jiray dadka xujaajta a darteed ayaa waxa weeye haashim loogu bixiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgii marka waxay kuna yaa rasuul allah furaha kacbadana annagu aanu hayne noogu darbayna cabaas bin cabdilmutalib marka riwaayaadka qaar waxay leeyihin cali baa yidhi cali bin abi aalib riwaayaadka qaarna waxay leeyihin maya cabaas bin cabdilmutalib bal mowqifka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iska taagay arrintaa muxuu ahaa ayna cusmaan binu dalxa cusmaan binu dalxa meeyey buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaasuu yeedhay haaka miftaaxuk yaa cuhmaan alyowma yowmu birin wa wafaa furahaagii waa kaasi cabaas iyabaa doonayay inay ku darsadaan ilaa shaqada kacbada waa la qaybsadee furaha kacbadana inay iyagu qabtaan oo ay ka faa'iidaystaan awooddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi furahaaga qaado idinkaa haynaya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maanta waa maalintii ballanka la fulinayey wanaaggana dadka loo bilaabayay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam khuduuha riwaayad kale waxay odhanaysaa khuduuha khaalidatan taalida qaata buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam weligiin idinkaa haynaya laa yansicuhaa minkum ilaa daalim cid idinka qaadi karta ma jirta buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee bani aadamku waad aragto marka kolba qofkuu awoodda helo isagu wuxuu doonaa inuu isagu wixiiba ku wada shubto iyo dadkiisii intou wata caynkaas laakiin cadaaladdii islaamku taasay ahayd iyo dowladdii uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam in qof walba wixiisii hore loo daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa uu go-aankii ahaa bilaal baa runtii aadaankii ku dhuftay oo ficlan oo ahaa muadinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bilaal bin rabax alxabashi oo ficlan bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalamna diiday inuu cid u eedaamo rasuulku maalintii u dhintay buu aadaanka joojin leanna waxaa marka uu rasuulka magaciisa xusuusto ayaa oohinta aanu awoodi karin inuu aadaanka dhammaystiro maadaama rasuulka uu dhintay calayhi salaatu wasalaam waar ciddii idiin aadaamaysa haydiin aadaanto allayla waxaa la yidhaahdaa maalintii cumar binu khataab oo qudus qabsaday ayaa uu yidhi walaal maanta unbal inoogu dhufo aanu xusuusannay aadaankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha ashhadu anna muxammadan rasuulullah markuu marayo ayaa ayaa ajhasha bilbukaa oohintiibuu joojin kari waaya markaasaa codkiisii go'ay markaasaa laga nasiyey oo laga qaaday aadankii ee intii ka horraysay aadaankii waa wareejiyey bilaal binu rabax alxabash oo ficlan bilaal ayaa runtii aadaankii ku dhuftay kacbada gudaheeda abaas bin xarbi iyo cutayb bin usayd iyo xaaris bin hishaam oo markaasi fadhiya ee kacbada agtiisa ayaa sheekaystay ila bilaal baa magaratay markaasaa ninka loo yaqaano citaab baa yidhi aabbihii buu xusay alxamdu kol haddaanu maanta aabbahay bilaalo bilaal binu rabaax alxabashi bal islaamka wanaaggiisa maanta maraykanku ku faanaa nin madow oo weliba dee christianity oo obama afariyo toban boqol iyo koob iyo soddon sannadood ka hor baa islaamku binu rabaaxbashi wuxuu ka mid ahaa hoggaanka sare ee saxaabada wayniga ogeyn ansaartu wixii ay u qabteen markii dee dagaalkii beder weynigii ka warramayni walidaalika waxa weeye ninkaa loo yaqaano citaabi kol haddaanu maanta aabbahay usayd maqlayn bilaaloo dee kacbadii dul taagan waa kuwii aan weli saani u islaamin alla ilay maanta aan bilaaloo qaylinaya aan maqal baa maanta ninkaasaa maanta raaxo helay buu yidhi waficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markii ku soo baxay saddexdooda marka aba sufyaan baa yidhi ilan isagu waanu islaamay inkastoo weli aanu diintii aada u fahmin waxa uu yidhi odhan haddaan maanta wax ka idhaahdo buu yidhi moxamed calayhi salaatu wasalaam quruuru xaasaa u warramay walidaalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa u yimid oo salaamay markaasaa uu ku yidhi yani wuu salaamay salaantii markii ugu jawaabay buu yidhi war maxaa ahayd markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadoodii wada sheeg lana halkii bay runtii ku islaamay waxaanu qiraynaa bay yidhaahdeen ashhadu annaka rasuulullah waayo hadalkaas saddexda iyadoo keliya ayaa cid kalena lalamay joogin kol haddii hadalkii saddexda iyadoo keliya aanu isnidhi maanta aad ka warramayso waxaanu qiraynaa inaad tahay rasuul ilaahay subxaanahu wa tacaala u warramo intaasaynu ku daynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu